habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada warka habeen qodobada ugu daroonna waxaa ka mid ah shaleemadii caanka ku ahayd in laga daawado filimada ee liibaan oo loo bedelay masjid oo maanta lagu dukaday salaadii ugu horreysay iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo ka qayb galay baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey hinti sharciyeedka ilaalinta xuquuqda naafada qaranka shirweynaha culimmada soomaaliyeed oo si guud dunida muslimka ugu tacsiiyey dilkii ismaaciil haniya hogaamiyihii ururka xamaas iyo adda maalinta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo sagaal boqol oo qoys gargaar ugu qaybisay deegaanka buulo xaaji ee gobolka shabeellada hoose senatarada aqalka sare oo maanta yeeshay mid ka mida kulamadoodii caadiga ahaa akhbaaraadka caalamka warkeena habeen aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dunida muslimka oo weli la murugaysan dilkii iyo geeridii weerarkii lagu qaaday ismaaciil haniya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan u wanaagsan waa habeennimo arbaca sii baxayso khamiis soo gelaysa ko iyo soddonka julaay dulmarka warkaygaad maqasheen u diyaargaroowa isagiio intaasi ka faahfaahsan aan ku biloobe maanta shaleema liibaan halkii lagu magacaabi jiray oo loo bedelay masjid ayaa lagu oogay salaadii ugu horeysay masjidkaas ayaa la daafuray guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa ka qayb galay culimo soomaaliyeed iyo dadweyne aada u fara badan waa goobtii lagu daawan jiray filimada ee shaleemada ahaan jirtay laakiin loo bedelay masjid haddana ay salaadii ugu horeysay ay ku wada oogayaan madax culamaa uddiin iyo shacab meesha aan ka hadlayo waa shaleema liibaan oo caan ka ahayd degmada kaaraan iyo degmooyinka kale ee gobolka banaadir ku yaala balse hadda loo bedelay masjid loogu magac daray masjid macalin axmed aljaamici waa xarig jarka xafladda furitaanka masjidka macalin axmed aljaamici waxaanu ku yaalaa degmada kaaraan xarig jarka masjidka ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale culamaa uddiin xeer dadweynaha degmada uu masjidkan ku yaalo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo dadweyne kale masjidkan ayaa waxa uu ka kooban yahay dhismo laba dabaq ah waxaana ku jira internet kamera c c t v mukeefyo iyo wax walba waxaan ku dhex suganahay halkan uu ahaan jirtay goob shaleemo ah ama lagu daawado filimada balse hadda loo bedelay masjid lagu cibaadaysto madrasana qayb uu ka yahay sidaad ujeedaan dadkan dhammaan iga dambeeya waxa ay maanta ku cibaadaysteen masjidkan oo muddo badan shaleemo ahaa waxaa sidaad u jeedaanna ay dhegaysanayaan khudbadaha iyo wacdiyada kala duwan ee halkan laga jeedinayo masaajidkan waxa uu hadda noqonayaa mid ka mid a masaajidada ugu waaweyn ee ku yaala degmada kaaraan ee gobolka banaadir ugu horeyn guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir mungaab ayaa waxa uu soo dhaweeyey culimmada masjidka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kasoo qayb galay furitaanka masjidka macalin axmed aljaamici sheekhayga magaciisa anoo ku hadlayo magaca guddiga qabanqaabada xafladda waxaan idinku soo dhowaynayaa xafladdan sharafta leh ee munaasabadda weyn ee masjidkan xarigga looga jarayo oodaad ka soo qayb gasheen waxaan idin leeyahay soo dhowaada marka mudane guddoomiye soo dhowow culimaauddiinkeenna sharafta leh oo halkaan joogaan soo dhowaada qaar ka mid a culimmadii iyo mas-uuliyiintii ka hadashay furitaanka masjidka macalin axmed aljaamici ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin furitaanka masjidkan baahinay u qabeen shacabka ku nool degmada kaaraan waxaay sidoo kale carabaabeen in muddo kadib goobta masjidkan laga dhisay oo shaleemo ahaan jirtay laga taago masjid weyn oo lagu cibaadaysto
maadaama duqa magaalada ku dhawaaqay furitaanka wax mushkilaa ma aha waa maamulkii gobolka waxaan rabnaa marka inaan wixii dardaarana iyo wixii laga gaari karo aan isu sheegno marka ugu horraysa meeshu waa markasu lcibaada waa masjid اlcibaada masjid اlcibaada maraakista la xurmeeyo ama meelaha la xurmeeyo iyuu ka mid yahay على شيخ السيد يقول وتقول على اسمه فهذا هو مولاي أجب إلهي أجب إلهي وسيد الحسين أجب ناوس إلهي سيد الحلم في أبالي سيش وهو أبالي سيش meesha hadday mar hore waxay ahaan jireen daaru siina maay ahayd shalay may ahayd maanta alxamdulilaahi masjid oo ilaahay ku yaalla oo fiican oo lagu dukanaya muslimiinta lagu dukanaya meel loo baahan yahay oo ku ya- ku yaalna waa laga yaala marka waxaa wa- arrin aad iyo aad u wanaagsan waaye dadkii dhaysana allaha ka abaalmariya muraadkooda adduunya aakhira allah allah u sahla dadkaas runtii waa jecelka ajirkaas allah ka siiye waxyaabaha uu ka dumiya masaajidkale ama qaarkood oo kala mida waxay tahay inuu leeyahay dugsiyo wax lagu barto oo dhinaca haweenka ah iyo dhinaca ragga ah runtiina masaajidada cibaado keliya oo salaad looga yimaadeen in wax laga bartana aada muhiim u tahay dilinta diinta islaamka iyo furuuqda diinta oo dhan bulshada uu ku nooleeyey oo uu ku fidiyey ee masaajidkan haddana hoggaanka uu hayo macallin waa sharaf weyn haddana masaajidkan looma tuugsan doono cidna waxba looma weydiin doono maraakidaa loo yeelay marka xaajiga runtii xikmadda ilaahay uu siiyey xaaji cabdi ayay ka mid tahay yacni cidna loo bari maayo maraakibta masaajidku uu iska leeyahay marka weli warka haweenee rediyo dalsan ayaa dhegaysanaysaan senatarada aqalka sare maanta waxa ay yeesheen mid ka mid a kulamadoodii caadiga ahaa safiya cismaan cabdille ayaa warkan dhammaystiraysa
baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta yeeshay kalfadhigii shanaad kulankiisii lixaada waxaana shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare Hin- ajandaha ayaana waxa uu ahaa akhrinta saddexaad ee hindi sharciyeedka hay-adda xisaabiyaasha soomaaliyeed qeybinta nuqulka waxkabedelka xeeroosaadka golaha ugu horeyn waxaa la guda galay ansixinta hindi sharciyeedka hay-adda xisaabiyaasha soomaaliyeed kadib markii guddiga kasoo shaqeeya ay goluhu ka horjeediyeen warbixinta akhrinta saddexaad iyo sida ay isu waafajiyeen aragtida sanatarada iyo hindi sharciyeedka waxaana intaasi kadib cod aqlabiyad la ku ansixiyey sanatarada hindi sharciyeedkan
waxaa la soo tiriyo dhega inta diidan gacanta ha taagto inta ka camistay gacanta ha taagto haye tirada hala soo gudbiyo marka waa mahadsantihiin tiradan sugaynaa
wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiqafaar cilmi ayaa sanatarada aqalka sare ugu mahadceliyey sida howlkarnimada leh ee erey bixinta iyo toosintaba ugu sameeyeen hindi sharciyeedka hay-adda xisaabiyaasha soomaaliyeed
waan uga mahad celinayaa aqalka sare inay ansixiyaan wuxuu horey usoo maray habraacyadii loogu talagalay oo dhan golaha wasiirada maaragtay ka hor wasaaradda cadaaladda garyaqaanka aqalka golaha shacabka aqalkii sare dhammaan akhrinadii iyo doodii u baahnaa ayuu maray waa sharci ujeeddadiisu tahay in lagu dhiso hay-addii soomaaliyada xisaabiyayaasha hay-ad oo bajad iyo dhaqaale ka dhalanayo dowladda maaragtay ma aha waa hay-ad ay nida- mi- shaqadeedu tahay nidaaminta eh, hab-xisaabeedka maaliyadeed ee dalka En, waxay insha allahu tacaala ay shahaadooyin siin doontaa eh, certify garayn doontaa eh, samayn doon eh, dadka la yidhahdo xisaabiyeyaasha oo xirfadaas leh iyo mihnadaas hay-ad loo baahnaa weeye inaga maqnid inta dadku burburay Eh, dowlad dhiska ayay qayb ka tahay sidii aan sheegay Eh, dowlad dhiska wuxuu ka bilowdaa shuruucda sidaa iyo dad- markii sharciga la helaan dhaqangelintisaa bilaabata marka sharcigan saas weeye waan ku faraxsanahay waan u mahadcelinayaa adinka saxaafaddana waa mahadsantihin agaasimaha hay-adda xisaabiyaasha soomaaliyeed ayaa markii uu kulanka soo dhammaaday kadib warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in hay-adda xisaabiyaasha ee maanta la ansixiyey in aan looga maarmi doono in dibadda loo aado adeega xisaabiyaasha iyo hanti dhowrka waana guul weyn oo usoo hoyatay ayuu yiri ummadda soomaaliyeed waxaan aada ugu faraxsannahay in hay-addii ay maantay eh, ka soo gudubtay Eh, aqalka sare waxaan rajaynaynaa hay-addan oo runtii muddo waqti dheer leh ay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan iqtisaadiyaasha soomaaliyeed ay sugayeen inay maantay ay labadii goloba ay soo ansixiyeen ayna noqon doonto ay u tahay bulshada soomaaliyeed iyo xisaabiyaasha maalin weyn ay u tahay maalin waxa weeye hay-addii qaabeyn lahayd xisaabiyaasha iyo xisaabaadka dalka la ansixiyey waxay hay-addani fursad badan siin doontaa dadka xirfadlayaasha xisaabiyaasha soomaaliyeed meel kastoo ay adduunka kaga nool yihiin inay ay sartifay garayso inay ka shaqayso tayadooda inay ka shaqayso dabagalkooda inay ka shaqayso in ay iyaga professionalis garayso hay-addani waa hay-ad technicala sida wasaaradduba ay sheegtay waa hay-ad u taagan inay wax ku tarto kobaca dhaqaalaha waddanka oo soo kordhayay inay wax ku tarto professionalismka xisaabiyaasha inay laga maarmo in adeega xisaabiyaasha iyo hanti dhowrka loo aado waddamada dibadda ah ay maantay ay guul u tahay in hay-ad noocaan oo kale a laga sameeyo waana markii koowaad oo hay-ad noocaan oo kale a waddankeenna laga sameeyo aad baan ugu faraxsannahay ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka koowaad ahna kusimaha gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cali shacbaan ibraahin ayaa kulanka soo xiray safiya cismaan cabdulle dalsan t v muqdisho
jirweynaha culimmada soomaaliyeed ayaa maalintii saddexaad waxa uu ka socdaa magaalada muqdisho sida warkaan uu ku dhammaystirnayo waryahayaga indhooye
muqdisho maanta maalintii saddexaad oo xiriira waxaa ka qabsoomay shirweynaha culummada soomaaliyeed oo ay ka qaybgalayaan culimaauddiin soomaaliyeed oo ka kala yimaaday daafaha dunida iyo sidoo kale culimaauddiinka soomaaliyeed ee ku sugan dalka culimaauddiinkii ka qaybgalay shirweynaha culummada soomaaliyeed ayaa maanta maalintii saddexaad doodo markaasi iyo weliba khudbad jeedino halkan ka sameeyey iyaga oo ka hadlayay sida midnimo lagu heli karo shirka oo saddex maalin ahaa oo maantana maalintii saddexaad ahayd ayaa lagu qaadaa dhigay muhiimadda midnimada ay u leedahay ummadda soomaaliyeed ugu horreyntii culimaauddiinka soomaaliyeed ee shirkan joogay ayaa waxa ay ka taciyeen gerida ku timaaday allah u naxariistay hogaamiyihii kooxda xamaas ismaaciil haniya iyo nusradooda khidmada uga jiray makaanadeeda aada wada ogtihiin geerida ku timeeda laxawga badan oo aan walaalaheenna la qaybsanayno dhammaan ummadda muslimiintana aan uga tacsiyeynayno aan si gaara annagoo ku hadlayna magaca culammada soomaaliyeed aan u tacsiyeynaynaa nufuusteenna iyo axbaabteenna iyo ahalkeenna ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan muslimiinta si gaar ahna reer falastiin waxaan u leenahay sabar jamiila ilaahay idinku nagu wada arsuqo intaasi kadib culimmada ayaa khudbadahooda gudagalay waxaanay halkaasi ka cabireen muhiimadda midnimada iyo sida midnimo lagu heli karo la yidhaahdo mucaaradada ama siyaasiyiinta dibad bannaanka ka jooga markaa xukunka iyo mujtamaca soomaaliyeed waa inay afartan qodob iska kaashadaan afartan qodob inay iska kaashadaan oo mushtaraka ah kulligood u dhexeeya qodobka koowaad waxa waaye awoodda ciidamada ama ha ahaadaan ciidamo qabaa'ilku leeyihiin ama kuwa siyaasiyiin ay leeyihiin ama kuwa shakhsiyaad ay leeyihiin in lagu soo aruuriyo gacanta dawladda si wifaaq ah si cadowga muhadidka ah oo dalka khatar gelinayo loo difaaco ciidankana loo tayeeyo qodobkaasna waa qodob waajiba culimmaduna waxaan rajaynayaa sheekh suufiyale iyo sheekh bashiir iyo inay horkacaan iyo wasiirkeena sharafta badan wasiir robow iyo sheekh maxamed cabdilbaari iyo culimmada waaweynu inay arrintaas horkacaan oo mashruucaas mashruuc qaran oo noqdo oo lixda biloodoo soo socota iyo sanadka soo socda labaatan iyo shan iyo lixda ugu horreysa soomaaliya gacan hub laga saaro gacan shacab laga saaro iyo qabaa'il gabadii waxaan la hadalnay qaar ka mid ah culimaauddiinka soomaaliyeed ee shirka ka qayb galay maanta saad sheegtay waa maalinkii saddexaad weeye in fara badan oo ka mid ah waxaa la isdhaafsanayaa afkaar iyo aaraa maanta xooggu wuxuu ku saabsanaa kaalinta laga doonayo dowladnimo ama dowladda si kale haddaan u dhigno casri ah waxaan la yidhahdaa executive branchiga dowladda madaxweynaha iyo prime ministerkii tiimka shaqada laga rabo iyo shacabka shaqada laga doonayo taasaa maanta in badan aad looga hadlay marka laysku soo celceliyana shirku wuxuu xambaarsan yahay midnimo soomaaliyeed in laga shaqeeyo midnimaduna waxay muhim u tahay jiritaankeenna hadday noqoto afkaarta diineed in la mideeyo la uruuriyo hadday noqoto muxuu ahaa afkaarta siyaasadeed lafteeda ha lagu kala duwanaado dhibaato ma leh laakiin inaysan afkaarta siyaasadeed abuurin oysan keenin in waddankii uu khatar galo waddankii inuu kala googo waddankii inuu taas baa in fara badan dariishada la saaray kala duwanaanshaha afkaartu wax dhiba ma leh waddanku waa waddan oo muxuu dimukrasiya dowladda hadda joogta waa la soo doortay baarlamaan baa jira maxkamaddii iyo qadihii baa jira shacabkii oo la rabo inuu kor joogteeyey ayaa jira laakiin waxa aan rabno inaan ka wada shaqayna waxa weeye inaan helno dowlad soomaaliyeed iyo shacab soomaaliyeed oo isleh oo dantooda garanaya aakhiradooda iyo adduunkooda ilaashada midnimadooda ilaashada
iga baxay waxaa waa aaday u fiican tahay culimmadii inay isku soo dhowaadeen oo hal meel ay wada joogaan laakiin waxa aan codsan lahayn annaga dadka dibadda jooga waxaa codsan lahayn saddex shay haddii la sameeyo markaa soomaalida dhanka diinta way ku midoobi lahayd arrinta koowaad in la sameeyo waxaa waaye wax la yidhaahdo towxiid alfikr addiini taas oo ah in wasaaradda ay samayso qorshe oo lagu midaynayo fikirka diinta ah dadkan waa mataqaana waxaa la yidhaahdaa waa waa hal soomaali waaye hal diin bay leeyihiin islaam ah waa shaaficiye waxa ay ku kala tagsan yihiin waxa waaye fikir diini ah marka in fikir diiniga la mideeyo oo hal meel oo ka soo baxo oo wasaaradda ay hoos tagto subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh shirkan wuxuu noo socdaa maalintii saddexaad isagoo aan rajaynayna insha allahu tacaala inuu noo miro dhali doono anigoo weliba ka socda safar safar dheer aan uga soo tegey oo la yidhaha degmada wasiil aan ka imid guddoomiyaheediina aan ahay maxkamadda insha allahu tacaala shirkaasu muhiimad iyo wuxuu noo leeyahay ahamiyad gaar ah bulshada culimaadiinka dowladda dhammaan iyo qof kastaoo islaam ah wuxuu noo leeyahay wanaag iyo sharaf iyo qurux buu noo leeyahay cabdiqaadir cismaan dhow dalsan t v muqdisho
guddaan warkii habeen caawa aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa nagintaa ciddii warkayga saaga barahayna bulshada ayay ka heli karaan ammaane allah
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel